askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa degmada jalalaqsi ku dilay wiil yar oo dhalinyaro ah oo lagu magacaabo cabi xasan xaaji ninka la dilay ayaa ka mid ah dhalinta ka shaqaysata korontada ka howlgasha degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan dilkan ayaa yimid kadib markii askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk uu lacag baad ah ka dalbaday ninka la dilay mid ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada jalalaqsi oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in gacan ku-dhiiglaha aan la qabanin oo weli uu iska sii dhex socdo magaalada iyadoo maamulkan wax tallaabo ah aysan ka qaadin walaal waxaa jiro yar oo korontiiso ahay abey xasan xaaji yalaado degmada jalalaqsi ka tirsanaay qolada dayax u shaqaynayay haddana ku dilay oo haddana ninkii asaga ahayna ay weli ayna gacantii maamulkii ayna gacantiisa ay soo gelininbo wax dhexmarma wax dhexmarma suuqa fiyaala dhexdiisa ay ahaydba macnaha waa un waa adiga waa baatil ay ay ay iska daba koombeynayeen bas arinta dambo dhanbo marka kolley ayagina ninkii gadaal iska mariyo waana waana keen leeyihiin waxaan dalbanaynaa dambiilaha ina gacanta lasoo geliyo si dhaqsi haddii gacanta lasoo gelinin ayada ay dhahaan macnaha idiin soo dhiibayno waxaa samaynaysa samey ay dhahaan labadaas midkood le meelaha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ka joogaan dalka ayaa waxaa ka dhaca dilal bareer ah iyadoona maamuladaas aysan waxba u qabanin dadka dhibanayaasha ah